bulshooyinka qaranku ay soo saareen sidaad la socotaan natiijada kama dambaysta ah waxaa dastuuriyan leh maxkamadda sare ee dastuurigaa marka qaraarkii ansixinta ah ayaanu halkan ku akhriyi doonnaa haddii ilaha idhaahdo inagoo la soconna inaanay wax dacwadi jirin ama wax cabashoo lasoo gudbay aanay jirin horaa inaanaan garnaq u gelin qaraarkaasaanu ayaanu ku dhawaaqaynaa marka qaraarkaan idiin akriyaya isagaana ah maxay hayday gama dambaysta ah bismillahi raxmaan raxiim jamhuuriyadda somalilan maxkamadda sare ee dastuuriga ah waxay soo saartay qaraarkan nambarkiisu yahay mada obliig dada eber shan labada kun iyo toddobatanka kuna taariikhaysan siddeed iyo labaatankii bishii koobiyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka ujeeddo qaraar ansixin natiijada doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee jamhuuriyadda somalilan markay aragtay qoraalka sumadiisu yahay kada obliig xaka obliig hal toddoba siddeed obliig labadii kun iyo toddobiyo tobanka ee ku taariikhaysan saddexiyo labaatanka bisha kooyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka kana soo baxay guddiga doorashooyinka komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda somalilan ujeeddadiisuna ay ahayd soo gudbin natiijada hordhaca ah ee doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan labada kun iyo toddobiyo tobanka kuna lifaaqan yahay shaxda tirada codadka natiijada kumeelgaarhka ah ee doorashada madaxweynaha koobiyo siddeetanaad labiyo siddeetanaad saddexiyo siddeetanaad iyo qodobka iyo qodobka xeer number xeer number fourteen ee labada kun iyo koob iyo tobanka iyo xeer number twenty two thousand one iyo lifaaqyada koowaad labaad ee wax ka beddelkii kaabista lagu sameeyey xeerkaa iyo xeerka toddobiyo soddon two thousand seven ee xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo lifaaqyada wax ka beddelkii kaabista xeerkaa lagu sameeyey markay aragtay tirooyinka codadka guud ahaan iyo gobol ahaan ee doorashadii madaxtooyada qabsoontay saddex iyo tobankii bishii koobiyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka ee saddexda xisbi qaran oo kale ah xisbiga koowaad xisbiga ucud oo helay saddex iyo labaatan kun boqol iyo koob iyo afartan cod una dhiganta afar dhibic hal seben boqolkiiba iyo xisbiga kulmiye oo helay saddex boqol iyo shan kun sagaal boqol iyo sagaal cod una dhiganta shan iyo konton dhibic hal boqolkiiba iyo xisbiga waddani oo helay laba boqol iyo lix labaatan kun iyo labiyo sagaashan cod una dhiganta afartan dhibic toddoba saddex boqolkiiba markay u caddaatay inaanay jirin wax cabasho ah oo ku saabsan natiijada kumeelgaadhka ah ee ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka qaranka iyo guud ahaan hannaanka doorashadu u qabsoontay oo ay maxkamadda u soo gudbiyeen xisbiyadu muddadii sharcigu dhigayo oo ah toddoba maalmood gudahood kana bilaabanta maalintan maalintii natiijada kumeelgaadhka ah lagu dhawaaqay sida ku xusan qodobka lix iyo lixdan faqradda koowaad ee xeer number twenty two thousand one markay hubisay xisaab ahaan iyo sharci ahaanba dhammaan qoraallada raadraaca ah ee xafiiska guddiga doorashooyinka qaranka iyo natiijada kumeelgaarka ah ay ku dhawaaqeen koob iyo labaatankii bishii koobiyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka markay aragtay qodobka lixilixdanaad faqraddiisa saddexaad ee xeer number twenty two thousand one oo sheegaya in maxkamadda sare marka ay hesho qoraallada raadraaca ee xafiiska dhexe ee komishinka doorashooyinka qaranka islamarkaana hubiso xisaab ahaan iyo sharci ahaan doorashada inay ansixiso natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka markay aragtay dhammaan asbaabta kor ku xusan oo dhan waxay soo saartay qaraarkan qaraarka maxkamadda maxkamadda sare dastuuriga ahi kow waxay ansixisay natiijada kumeelgaarka ah ee doorashada madaxtooyada labada kun iyo toddobiyo tobanka ee ay u soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka qaranka oo ah sidan kow xisbiga ucud oo helay saddexiyo labaatan kun boqol iyo koob iyo afartan cod oo u dhiganta afar dhibic hal seben boqolkiiba laba xisbiga kulmiya oo helay saddex boqol iyo shan sagaal boqol iyo sagaal cod oo u dhiganta shan iyo konton dhibic hal boqolkiiba iyo xisbiga waddani oo helay laba boqol iyo lix iyo labaatan iyo sagaal labiyo sagaashan cod una dhiganta afartan dhibic toddoba saddex boqolkiiba taas oo sharci ah in xisbiga kulmiye oo helay tirada ugu badan codadka kuna guulaystay tartanka doorashada musharaxiintiisuna ku guulaysteen xilalka madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan oo kale ah kow musharaxa koowaad ee xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi xildiid oo uu ku guulaystay jegada madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan laba musharaxa labaad ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire oo ku guulaystay jegada madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan qaraarkani waxa uu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay sideed iyo labaatanka bisha kooyo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka guddiga garsoorka kow aadan xaaji cali axmed guddoomiye maxamed cumar geelle xubin cabdiqaadir axmed maxamed xubin maxamed faarax siciid xubin cabdiraxmaan jaamac xayaan xubin cabdiraxmaan xasan nuur xubin cabdilaahi cabdi aadan xubin cali shucayb sheekh ibraahim nuur xubin cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin yaxya cali idriis xubin axmed diiriye qaalib xubin sahre ismaaciil oo ah taaliyaha sare ee maxkamad sare dastuuriga ah dhammaantoodna way saxeexeen intaasuu inoogu xidhan yahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu